kulan shalayto ay yeesheen golaha wasiirada itoobiya ayay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay guud ahaan dalka itoobiya xilli jabhadda tikeega ay u sii gurguuranayso magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya maamulka abiye axmed oo xaaladda ay ku xumaatay ayaa shacabka adis ababa amray inay u diyaargaroobaan sidii ay magaalada kaga difaaci lahaayeen fallaagada t b l f oo horumar ka samaysay waqooyiga dalka itoobiya islamarkaana u soo tilowday caasimadda adis ababa iyagoo karabsanaya jabhadda xoraynta oramada bayaanka oo lagu baahiyey wakaalada wararka itoobiya ayaa lagu sheegay in dadka deegaanka ay qasab ku tahay in ay isdiiwaangeliyaan si ay u qaataan hubkooda islamarkaana ay isugu abaabulaan xaafadaha adis ababa si loo difaaco magaalada maamulka abiy axmed ayaa tuhunsan in magaalada caasimadda ah ay ku sugan yihiin dad taageersan t b l f waxaana ay ku dhawaaqeen howlgal guriguri ah si loo soo qabqabto dad ay ku sheegeen qaswadayaal isniintii ayay ahayd markii ciidamada booliiska adis ababa ay xireen dhowr qofood oo u dhashay qowmiyadda tigreega kuwaas oo ku nool ah caasimadda adis ababa khayladhaantan ayaa timid markii jabhadda xoraynta tigreega ay la wareegeen dhowr magaalo iyagoo caasimadda adis ababa u jirsaday wax ka yar afar boqol oo kilomitir taas oo walaac ku abuurtay saraakiisha iyo wasiirada itoobiya dhinaca kale jabhadda tigreega ayaa sii wada horumar ay ka samaynayso dagaalka shalayto oo talaada ahayd afhayeenka t b l f waxa uu sheegay in si buuxda ay ula wareegeen magaalada burka ee gobolka amxaarada xili t b l f siniintii ay sheegtay inay la wareegtay magaalooyinka diisi iyo kombolja ee gobolka amxaarada waxaana goobaha ay qabsadeen ay yihiin kuwo istaraatiiji ah oo ay ku jareen isku socodkii magaalo madaxda itoobiya iyo tan gobolka amxaarada doraad ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed fariin uu soo dhigay bartiisa facebook uu muwaadiniinta itoobiya ugu baaqay in ay adeegsadaan hub kasta oo suurtagal ka dhigaya inay iska caabiyaan dagaalyahanada t b l f ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ciyaaraya siyaasad qar iska tuur ah ayaa sheegay t b l f ay ka garab dagaalamayaan dagaalyahano isugu jira caddaan iyo madow maamulka abiye axmed iyo reer galbeedka ayaa kala fogaaday markii abiye axmed uu cilaaqaad toos ah la samaystay shiinaha iyo ruushka taas oo ay aad kaga carruurtay dowladda maraykanka aqoon-yahan carab aadan oo falanqeeya arrimaha itoobiya ayaa sheegaya in maraykanka hadda uu ku mashquulsan yahay sidii meesha looga saari lahaa maamulka abiye axmed islamarkaana dalkaasi loogu dhisi lahaa dowlad ay ku midaysan yihiin qowmiyadaha iska soo horjeeda abiy marka uu xukuumadda qabsaday waxaa dhacay isfahan waa siyaasadeed oo u dhexeeyey ethoobiya iyo dowladda maraykanka taasi waxay sababtay in calaaqaadkii maraykanka uu xumaado iyo ethoobiya hadda marka danaha ay howlaha ay maraykanku mashquulsan yihin waxa weeye qaabkii ay u dhisi lahaayeen xukuumad ama dowlad maaragtay runtii gacantooda ku jirta sidii maaragtay kuwii hore ee ethoobiya la yaqaanay waxaad moodaa dagaalkii ethoobiya dowladda abiy iyo u dhexeeyey t p l f in aad mooddo in maaragtay la muquuniyo dowladda ethoobiya ciidamadeedii haddana aad mooddo inay saaxada bannaynayan marka waxaa la filayaa muddada usbuucyada fooda nagu soo haysa inay wax badan badan ay isbedeli doonaan oo ay hadda lagu howlan yahay sidii loo dhisi lahaa dowlad wadaaga inkastoo maraykanka uusan caddaynin in taageero rasmi ah uu siinayo t b l f ayaa haddana aqoon-yahan carab aadan waxa uu sheegayaa in ay muuqato maraykanka iyo xulfadiisa in ay taageerayaan t b l f si meesha looga saaro maamulka abiye axmed maraykanku runtii inuu t b l f hadda ama taageero ama taageero rasmi oo hadda muujiyey mayna caddaynin waa xagga dowladda maraykanka hase yeeshee way muuqataa t b l f iskagama iman meeshan si sahlan waxa ku kalifaya marka waxa weeye dowladdan etoobiya gacanta lagu haysaan horeyba u sheegay abiy oo ahaa nin la biili jiray canjeerada ay cunaan subaxii maaragtay ay dhaqaalaha ugu badan maraykanku bixin jiray markuu calaaqaadkii jaray uu amar diiday ay noqotay qaabkii ay rabeen dowladahan reer galbeedku inay u maamulaan ama ay uga geystaan gacan uu ka hor yimid waxay ku qasbanaadeen ama muuqata inay maaragtay runtii ay ku qasban yihiin in ay horta bal uu maamulkan meesha jiray uu banneeyo waxaa qasaba marka cid kasta oo awood muujisa meesha ka saari karta inay gacansaar la yeeshaan si kastaba xaalku ha ahaatee xaaladda itoobiya ayaa gashay jahawareer waxaana waddanka u muuqdaa in ay sii kullaadeen dagaallada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t b l f walow jabhadda t b l f ay ku faantay inay ka adkaatay ciidamada dowladda islamarkaana ay u jihaysatay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya abiye axmed ayaa u muuqda in uu hubaynayo muwaadiniinta itoobiya taasna waxa ay keeni doontaa in dagaalada ahliga ah ay sii xoogaystaan islamarkaana mucaaradka uu ka hor istaago in xukunka si nabad ah ay ku haystaan una maamulaan dalka